بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo labaatanaad tafsiirka qur-aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وعن قبل هذا إن آية دائرة كوبية أفرتنا كمدة سورة المائدة قال الله تعالى يا أيها الرسول با إلهون رسول الله لا يحزنك إيكم رجلني يحزنكنا أيمد قاركض أخريا من أحزن الذين كويكم رجلني يصارعون في الكفر قال لماذا ودقدقي كواسو من الذين كوي كمد قالوا يري آمنا بأفواههم بكيدا إلهي ذا نرميني أيدا هذا وسأفقه walam tu'min quluubuhum baa ilaahawey qalbigooda iimaanku uma dhicin waa daraan iimaanku u dhicin qalbigooda kuwaa ilaahay uu tilmaamayaana ee gaalnimada u degdegaya ee afkuuna ay tahay iimaanku aanu qalbigooda gelin waxa weeyaan kuwii munaafiqiinta ahaa ama gaaladii carbeed ka yimaadeen ama mushrikiintii aba ahaadeen baa le yuhuuddii wa min aladiina haaduu sidaa naskaba ilaahay uu ku caddeeyay yuhuuddii kuwaa munaafiqiinta iyo yuhuudda labadaba afkunbay ka yidhaahdeen laakiin iimaan qalbigooda ma jiro samaacuuna lilkadibi baa ilahay uhi beenta aada bay u dhagaysi badan yihin samaac waa facaal oo had iyo jeer waxaa xaqee wanaagsani dhegahooda ma gale dhegahooda waxay u furan yihiin wixii beena waa adiga arkayoo had iyo jeer waxaan baahiye wararka beenta ah iyo riwaayadaha iyo filimada faaxishka ah asalkoodu waa yuhuuddaasu iyagaa dhaqaalana ka daya dadkana ku jaha wareeriya marka sidaa ilaahayba uu ku tilmaamay shaqay u tahay samaacuuna waxay idiin dhagaysi badan yihiin liqowmin aakhariina qolo kale oo lam ya'tuuka aan kuu iman nebi maxamedow dar kale aan kuu imanin oo qolyahay soo diri jireen yuhuuddu iyagoo xagga dambe jooga kaase waxay odhan jireen maxamed kaa weydiiya oo kaa ugu jawaaba oo kaa hadduu idi dhahaa ka kaalaya kuwa wadaadadoodaah waxaynu ka doonaynaa inuu sidaa iyo sidaa yidhaahdo in sidaa sharcigeennu ahaa u sheega saasay odhan jireen yuxarifuuna alkalima kalaamkiibay beddelayaan ilaahay min bacdi mawaadicihi meelihiisii uu ku qornaa intii meeshiisa uu yaallay kadib ayay meeshiisii ka qaadayaan gacantana way ku bedelayaan kalaamkaasi waa kalaamkii tawraad ku qornaa ilaahay macnihiisana way bedelayaan yaquuluuna waxay odhanayaan in uutiitum haadaa kaa haddii la idinla yimaado fakhuduuhu soo qaata wain lam tu'towhu haddii aan arrintaa aynu isla garanaynu jecelay la idinla imanin faxdaruu ka digtoonaada haynoo soo qaadina kaa lasoo ballaminaya dadka lasoo dirayana alla wuxuu ihi waman yurid illaahu fitnatahu qofka ilaahay uu doono ibtiladiisa inuu kodada iyo karkaarka weydaarto oo haadaan uu ka duulo oo gaalnimo uu ku halaagsamo falan tamlika lahu adigu uma hananaysid min allaahi shaan ilaahay xaggiisa waxba kama ugama hanan kartid wax wanaagana ugama keeni karaysid wax dhibaataana kama joojin karaysid ulaa'ika kuwaa sidaa yeelay aladiina kuwii weeye lam yurid illaahu ilaahay aanu doonin an yutahira quluubahum quluubtooda inuu nadiifiyo muu doonin ilaahay lahum fi dunyaa khizyun adduunyada waxay leeyihiin dulli oo dulli diin la-aan dee ka daray ma jiro adduunyo ha haysteen xoog kale ha haysteen laakiin waa dad aan akhlaaq iyo qiyam iyo ummad toona lahayn ummadnimo toona walahum waxay leeyihin fi laakhirati cadaabun cadiim aakhirana cadaab weyn bay leeyihin oo ilaahay u diyaariyo u meeldhiga sababta aayaddu kusoo degtay waxay ahayd niman yuhuudahoo wadaadadoodaabaa soo diray qolyo kala sinaystay saynu xagga dambeba ku arki doono waxay leeyihiin marka innaga dee xeerkeennaa haddii uu waafaqo marka maxamed u tagtaan u sheega oo ka soo qaada haddii laakiin mid kale uu la yimaado iska diida saa aayaduba ay tilmaamayso sabab nusuulkay xidhiidh la leedahay qolay idiin dhagaysanayaan kaa haddii la idiin keeno soo qaata haddii kalena iska ilaaliya kalaamkii ilaahay bay bedelayaan nin iyo naag baa kala sinaysay yuhuudda ah nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam iyadoo wejiga loo madoobeeyayo suuqa dhexdiisa la wareejinayo waar maxay ahaayeen way sinaysteen oo dabeetana dee xeer ciqaabeedku waa kaa xeer ciqaabeedka iyagu bal la kaalaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam towraad kitaabkii towraad baa la keenay kii wadaadkooda ahaa ee akhriyayay ayaa wuxuu dudubiyaba aayaddii rajmiga sheegaysa labadan qof ee xaaska hore soo maray in dhagax lagu dilo sida qur-aankeenan ama diinteenana u sheegtay bay towraadina u sheegtay ayaa dabeedna aayaddaa markuu soo gaadhay buu gacanta saaray dabeedna waa la arkay waxa la bal halkan ka qaad waxa soo baxday kolkaa aayaddii canaan kadib labadii qof waa la rajmiyey oo dhagaxbaa lagu dilay ninkii saxaabiga ahaa warinaya waxa uu leeya waxaan arkayay iyadoo ninkii uu isku gudbaya iyadii oo ilaa intii uu dee dhan u duulayay uu dhagaxa bal iskaga dhigaya iyada jacaylkii ka hayay labadoodii baa sidiiba lagu wada khaarajiyey riwaayo kale waxay tilmaamaysaa markii nabigaa u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam kii wadaadkooda ahna uu la socday rasuulku u weydiiyey wuxuu ihi ma sidan a ahaayo sidaa weeye bul xukunka towraadi sheegayso wuu dhaariyey markaa nebigu ilaahii nebi muuse soo diray ee fircoon ka badbaadiyey intaasoo nicmaar reer banu israa'iil uu sameeyey baan kugu dhaariyey saasay qoraysaa maya bal haddaad i dhaarisay dee kolkii hore saasaan kuu sheegay waa niman diin la bedela iyo la jiifiyaado ay dhaqan u tahay wey lafijiifiyaano bannaan baan shaqadooda ahay dee kol haddii aad i dhaarisay bu waabaan kuu sheegaya towraadi in dhagax lagu dilaabay sheegaysa waxaase iska badatay buui baashi sinada la ydhaah ayaa reer banu israa'iilka kuwa la ydhaahdo iskaga badatay weliba waxay ku badatay madaxda iyada iyo maalqabeenkii kuwii shariif ashraafta ahaayee iska muuqaalka lahaa marka waanu yar daalacnaasilno dee dadkaa waanu u yar sawasawaynay buui in la yaro karbaasho dabeedna wejiga loo yaro madoobeeyo oo intoo rinji madoo wejiga laga mariyo suuqa lagu yaro fadeexadeeyo taasaanu u bedelnay buui waa la bedelayaan wey waanu yaro bedelnay markaa nabiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ou xukunkaa la baktiyey ee la dilay aniga ayaa awalu man axyaa kii ugu horreeye nooleeya ee ogow sidiibaa dabeetana labadaa lagu khaarajiyey waxaa halkaa marka aad ka arkaysaa diin la bedelo iyo diin laga been sheego waa dhaqanka yuhuudda mid kale sharci aan dadka u sinayn oo markaa dabaqadaha qaarkood aanu qaban karin waa dhaqanka yuhuudda waa mushkilad haysato dadka muslimiinta ah haddii wax la fulinayana in la yidhaahdo uun bal dadka qaarkood ha maro oo qaarkoodna aanu qaban karin waa arrin aada iyo aada u yaa badan leh haddii boolisku ay soo qaban karaan markay khamriga baadi doonayaan ama xashiishadda ama dadka sakhraamee silan inta aan madaxda ahayn ama aan hebelada waaweyn hayn hadday soo qabanayaan kuwa iyagaana la leeyahay mee xasaana diblomaasiya buu sitaa isagu oo ama gol uu ku jiraa ama kuwii la taabanaya la xidhaya maha bal xaggaa uga baydh muxuu ka shaqeeyaa markaa maxaase soconaya ee runtii dee xukunka fulintiisa sidee u hirgeli karaysa waa dhibaato weyn oo jirta wey waa halkaa mushkiladii iyo cudurkii ku dhacay nimankaasi halaagay nafsu ayaa taagan dadku waa inay u sinaadaan sharciga ilaahay ka ra-iiska ah iyo ka loo madaxda yahay iyo ka maalqabeenka iyo ka faqiirka ah waa inay u sinaadaan haddii kale sidaa ilaahay uu tilmaamay waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an waa ummad ibtilowday oo aafowday oon waxba u hadhin karo haddii arrinku saa u dhaco alla wuxuu ihi samaacuuna lilkadib beenta ayay dhagaysi badan yihiin nimankaa yuhuudda ahi akaaluuna lisoxt xaaraantana aada bay u cidhid badan yihiin alxaraam weeye soxtigu haddii mar rash way ku cunayaan iyo laaluush marna waxaa lagu cunayaa diin la iibsado oo dad loo tanaasulo madax iyo maalqabeena iyo habrasho marna riba ayaa lagu cunayaa marna isweydaan intoo dhammiba waa wax badan akaal iyo samaac wasiiqat lmubaalaqa baa la ydhaha waa wax qofkani uu ku xeel dheeraaday wey fain jaa-uuka haddii ay kuu yimaadaan nebi maxamedow faxkum baynahum dhexdooda kala xukun aw acrid canhum ama iskaga sii jeedso marka intaa iskaga sii jeedso aayadda dambe ayaa nasakday xagga dambe inoogu iman doonta ilaahay aayadda sagaal iyo afartan waan ixkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaahum واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك آيات أصلا صخيت ومعنوه حوية كتشيسي لما أقلع وحا لقد البيسيين عدي إياك كميدة الدينيين تدرك المسلمين تدح دقنا شرعك إلهي وإن لوافتي الله حكمه وإن تعرض عنهم هدي أتكسي تيستت فلن يضروك شيئا وحبك قمر بيان هدي أتكسي تيستت كديس وإن تانا مركاتا دايما وإن حكمت هدي أتحكمتنا فاحكم بينهم بالقسط عدالتك حكم عدالتنا سيدا قف ولا مسلم يبقى وقتوي هاي ودينت إلهي عدالتك لا دي ما جرتو وحبني آدم كسوة فلي لقو مشيك كلا عدالت إن الله إلهي يحب المقسطين سما فلياش ضد عدة مركا عدالة سمايس المقسطين أي إلهي وتعلي قاسطين تلو النعبي وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومن أقسط وقسط فعل كان معاتيه السيا لازم أي كلام معنى دوين الزيادة ده. أي هذه شر انت بضن معنى سوكر لسه قاسط قاسط وجار جائر مقسط مواكي مركع عدالة السميني إن الله يحب المقسطين قال يا إسلام بوالا عدالة سورة يقف حق وحي أولي يا وحي واجب ومتيسون بلا مرين أكالون للسحت يدنا وأستامها عنك أيكويه نمانكات ربنا لغا كريمايو خشوانا لغا كريمايو ضد للدبتو أو الدنيا لسيستو أو لهلاغانا لغا كريمايو نمانكات هودا إلهي ومدن وغدقيا waana runtii waxaa aad iyo aada u khatar badan sidaa dee qur-aanku uu ummaddaa u ceebeeyey in xaraam ay u noqotay raashin xaraam qofka muslimka ahina waxa uu ku dadaalaya mar walba waxaa afkiisa gelaya ee uu xidhanayo ee gurigiisa soo gelaya inuu xalaal noqdo laakiin xaraamta mushkilado badan bay leedahay waxa ay leedahay qofka haddii ay soo gasho inuu ku fiifidayso dabeetana kolkuu istidhaahdo iska soo qabo wuxuu ka dhex sixi kara ay noqon kara weydo marka dambena uu quustaba uu idhaahdo haatan meel laga soo noqdo ma joogtide aakhiro danteeda iska dirbir inuu idhaahdo oo dhan walba uu rido ayaa badanaysa kolka ah marka intaanu qofku la qabsanin shaygan ama sharkad ha gelayo oo mucaamalo tijaariya ha samaynayo ama madaxtinimo ha ku jiro ama wadaadnimo kale ha wadee qofku xaraamtu intaanay soo gelin bay kusii fiicantay in la iska joojiyo وكيف يحكمونك بولاي سيداي غرسورك كاغا دغان دونا نبي محمد اي حكم كولا يمن وعندهم التوراة كتاب في توراة ما وهيستانه فيها حكم الله إلهي حكم كيسي أيا كيالا ثم يتولون ويسيد برشيدين من بعد ذلك انت حكم كاي أركان سيقو التوراة كقرا وما أولئك بالمؤمنين هو سيدر ألا الرميل يماها مركز سيداي xaakim kaaga dhiganayaan iyagoo towraad haysa lagama faa'iidaysanayo in loo ogol yahay towraad inay ku camal falaan ay qur-aanka ka tagaan laakiin waxa weeye towraad iyo qur-aankiibaaba iswaafaqsanba bidaat masaladan gaarka ah ee aynu soo xusnay ku saabsanaa rajmiga iyo qofka xeer ciqaabeedkiisa saaniga xaasilo lahaa waa iskaga mid labadii kitaabba kaasaaba ku filaaba inay fuliyaan fulinun bay hayde waxa ay kula yimaadeen ay kula yihiin xaakim uga noqo towraadna ay uga soo tallaabsadeen waxa weeye bedelka iyo hawadooda inaad ku raacday doonaya ee macnuu maaha in la leeyahay nebigana garsoore lagama dhiganayo calayhi salaatu wasalaam isla markaana towraadha ku egaadeena dee waa inaga aayaadka arkayna in la leeyahay kala xukun nebiga calayhi salaatu wasalaam inaa anzalna tawraata buu laha yidhi kitaabkii tawraad baanu soo dejinay intan tawraad ilaahay uu tilmaamaya nuxurka ay xambaarsan tahay waxa weeyaan ilaahay oo ka markhaati kacaya tawraad sida ay u fasirayaan inaan ahayn tawraad in la bedelo tii hore aan loogu soo hagaagayn tawraad inay ahayd kitaabkii ilaahay iyaga ku filaan lahaa ee ay qawadeen marka waa cudurro ilaahay uu tirinayo iyo mushkilado ummadahan ku dhacay oo ummaddan looga digayo towraad baanu soo dejinnay fiiha hudan wa nuur hanuun iyo iftiin baa ku sugnaa hanuun iyo iftiin oo ummaddu waxay kaga hanuunaysa halaag kudcurkana way kaga hanuunayeen yaxkumu biha annabiyuun yaxkumu biha towraad waxaa ku xukumaya annabiyuuna ambiyadii alladiina ambiyadaasoo aslamuu ilaahay isu dhiibee hoggaansamay yay ku xukumayeen liladiina haaduu kuwii yuhuudda ahaa bay ku xukumayeen ambiyadii alla u hoggaansanaa waxay ku xukumayeen yuhuuddii waalrabbaaniyuuna kuwa dadka ilaahay ah ee culimada ahee wan wanaagsan iyo waalaxbaar culimada waa isku macno dhowyiin culimada kuwooda sii qaaliga ee caamiliinta rabbaaniyiinta weeye axbaartuna waa culimadii intaasoo dhamiba towraad waxay ku xukumayeen reer banu israa'iil ayay ku xukumayeen jacayga lagu xukumayeen marka ambiyadoodii manhajkoodiina way seegeen waanay weydaarteen laakiin ambiyadu may weydaarannin kitaabka aladiina aslamuu markaa wasfiga ah tilmaanta ah waxaynu ku sifaynay ismigaa isagaa annebiyuun ayaynu ku sifaynay cidda wax ku xukumaysa waxay ahayd annabiyuuna aladiina aslamuu walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun sidaanu nebigu u dardaarmayo idinkoo islaamnimada uun ku sugan dhinta marka ambiyadu waxay ahayd awala man aslam waxaa kaloo laga dhigi karaa mafcuul sida aimada qaarkood ay ku fasirayaan yaxkumu biha annabiyuun ambiyadu waxay ku xukumayeen towraad aladiina aslamuu kuwii ilaahay isu dhiibay hoggaansamay bay ku xukumayeen ambiyadu kuwaasoo aya ah liladiina haaduu min aladiina haaduu kuwii yahuudoobay ka mid a yuhuuddii muslimiinta ahaa ile kuwa kale waa kuwan faraaraale caynkane ambiyadaa ku xukumi jiray bima stuxfiduu min kitaab illaah xifdiga laga raadiyey la amray inay xafidaan kitaabka ilaahay kaasay ku camal falayeen xafida istaxfada istaxfada siinta iyo taadu waa dalabiyataan macnuhu waxa weeye waxaa la amray rabbaaniyiinta iyo axbaarta iyo rusushaba inay xafidaan ilaahay kitaabkiisa kitaabka ilaahay xafida waa cilmun dabeetana ku camal fala dabeetana dacwad ku fidiyo dadkana ku xukuma baa layihi marka yaxkumu biha nabiyuuna baa ku xukumaya iyo inta ka dambeeya bima istuxfiduu min kitaabi illaah kitaabka ilaahay xifdigiisa laga dalbo la yidhi xafido ku camal fala oo ku xukuma dadka wa kaanuu waxay ahaayeen ambiyadaa iyo rabbaaniyiintu calayhi shuhadaa kitaabkaa kuwa goobjoog u ah xaqnimadiisa kuwa markhaati ka ah ayay ahaayeen ilaahay wuxuu beri yeelayaa ambiyadiisa iyo saalixiinta wanaagsan ee reer banu israa'iil ay ka been sheegayeen alla wuxuu yihi isagoo kuwaa waaninaya oo marka inuu garab taagan yahay u sheegaya falaa takhshaw nnaasa wakhshawn dadka ha ka cabsanina laakiin aniga iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayadahayga samanan qaliilan adduunyo yar lacag yar ha ku iibsanina ilaahay wuxuu yaqaanaa waxa soo socda een weli dhicinba sida uu og yahay waxa tegey sida uu og yahay waxa mustaxiilkeen dhaceenba xilmigiisu uu xeel dheeriy marka aafaadkan inay reer banu israa'iil ku dhici doonaan buu ogsoonaa dardaaranadan uu siiyey dada ka cabsaninoo diinta ilaahay ha uga tegina cabsi dad diinta ilaahay duunya ha dhaafsanina waman lam yaxkum buu ilahay yidhi ciddaan isku xukumin bimaa anzala allah shayga ilaahay uu soo dejiyey fa ulaa'ika humulkaafiruun kuwaasi waa kuwo gaalo ah aayadda afar iyo afartan shan iyo afartan lix iyo afartan waxaan leeyahay toddoba iyo afartan intuba way faasilo noocaas ahoo horis isku dhow alkaafiruun aldaalimuun alfaasiquun wey marka culimaduna kolkay masaladan ka hadlayaan ummadda ama qofka oo ku xukumi waayo shareecadda way kala qaadaan haddii qofkani uu qirsan yahay waxaanuu ku xukumayaa ama qaanuunka ama xeerka inuu baatil yahay oo marka la weydiiye uu leeyahay wallahi waxaani waa baatil waxaan jirin oon asaas lahayn weeyo diinta ilaahay la mid ahayn laakiin dee waanu bal saasunbay nooga dhacdo macsiyadaasaanu ku jirnaa hadduu taa ogol yahay ma gaaloobaya bay leeyihin say u badan yihiin jumhuurta caqiidada ka warama ahlusunnaha laakiin dee waa faasiq weyno isaga qudhiisu wuxuu jiheeye hadduu helo in la xidha istaahila maracba ahaada hadduu doonaye laakiin haddii uu leeyahay hadduu leeyahay wuu ka wanaagsan yahay adduunyadu da imika way horu martee casrigii hore dhagaxa iyo saxaraha lama joogo dayax iyo daruuraha la gaadho dayax gacmeed baa la kiciy si calmaaniintu ay dhahaane asxaabtiiyo nebigu waxaan may ogeyn marka qaanuunkii iyo nidaamkii iyo ururadii iyo wixii o dhan way isbedeleen sidaa darteed imika qur-aankii iyo xadiisku lama jaan qaadayaan marka qaanuunkaasaa wax walba wadaya wuu wanaagsan yahay taa hadduu idhaahdo ama uu idhaahdo wax dhibi ma jiraan waa isla wada dimuqraadiyadu diintuna waa dimuqraadiyad kanna waa dimuqraadiyad labadaba waa iska orayr buu kuleeyahy haddii halkaa isa soo taago iskuma khilaafsano culimada muslimiintu inuu ku gaaloobay qowlkii ilaahay iyo qaanuunka qof simay ama yidhi waabuu ka wanaagsan yahay noocuu doonaya ha ahaado waa ku gaaloobaya kitaab walba ka akri marka tafsiilkaasu baa la gelinaya fa ulaaika hum lkaafiruun saasaa ilahay wuli ereyga man ana culamaa lusuul marka ay ka waramayaan waxay ku daraan min siyaqi lcumuum ereyada commonka ee macno badan sheegaya wax badan koobsanaya ee aan cid gaara tilmaamayna waa mawsuul mushtarag oo nas ahayn marka macnihiisu waxa weeye waa man ciduu doonaya haaba hadduu doonayana ha joogo meeshuu doonaya ha ka soo jeedo waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaika hum lkaafiruun waa aada iyo aad bay u khatar badantay in ummadoo dhami ay usoo fojignaato waxigay hoos u eegaan siiba dadka hogaamintooda ama cid wax xukumaya ama xeerar gacanta ku hayaana bal hadda iyagoo aakhiradooda eegaya iyagoo ummadooda eegaya iyagoo iimaankooda eegaya bal hadda aayaadka ilaahay ha u fiirsadeen ilaahay wuxuu ihi wakatabnaa calayhim waxaanu ku waajibinay dushooda fiihaa towraad dhexdeeda towraad baa lagaaga sheekaynaya wixii ku qornaa iyo siday sax u ahayd iyo siday waxyigan u waafaqsanayd iyo sida siloonka loo dhigay kitaabkii loo badbedelay wa katabnaa fiihaa waxa aanu ku qornay towraad calayhim iyaga dushooda iyadoo waajib ay ku tahay iyaga oo la doonaya inay fuliyaan kitaabka waxa ku qornaa camalfalkiisuna iyagoo waajib ku ahaa inay fuliyaan ana nafs nafti binafs tuqtalu binafs hadduu qofku wax dilay in loo dilayo way ku qorayd waalcayna bilcayn ishiina in ishii loo fujinayo waalanfa bilanf sankiina in sankii loo goynayo waaluduna biludun dhegtiina in dheg loo jarayo wasinna bisinni iligiina in iligii kale loo fujinayo markuu qofku iligkeeda kiisun baa la ridi waaljuruuxa qisaasun wa ana fi ljuruuxi qisaas waxalla wixii nabaraana waa la isu qisaas ee qisaas gala sidaasaa ku qornay faman tasadaqa bihi qoonta gaadhay qofka sadaqaysta fa huwa kafaaratun lahu dembi dhaaf bay u tahay oo dhiigoo la sadaqaysto wuuba kasii wanaagsan yahayba maalkoo la sadaqaysto marka nasku waxa uu ku tilmaamayba qofka saamaxaba xataa lama odhan qofka sadaqaysta baa layihi marka nacasnimona maaha wax kaa lumayana maaha qofku wixii ku dhacay hadduu idhaahdo waa cafi siiba marka dee kibir iyo khata iyo waxaasi aanay kibir iyo aanay ku jirin camdi iyo khata uu yahay waa fa huwa kafaaratu lahu ilaahay baa dembiga kaga dhaafaya mar walba waman lam yaxkum bima anzala allah ummadda aan isku xukumin ilahay waxyiga uu soo dejiyey qur-aan iyo xadiid leh fa ulaa'ika kuwaasi hum keligood ayaa addaalimuuna dulmi falayaashu waa iyaga oo had iyo jeer culamaauulbalaaqa cilmiga macaani ee ka warramaa waxay idhaahdaan marka jumladu awalka iyo aakhirka labada darafba ay macrifayin tacriifu darafayn damiiru lfaslina uu joogo waxa ay xambaarsan tahay xasri iyo tawkiid ayay xambaarsan tahay fa ulaaika aldaalimuuna labadaba macrifa damiiru faslina waa jira marka macnuhu waxa weeyaan kuwaasi iyaga uunbaa dulmi falayaala kaanamaa aanay jirinba cid kaloo dulmi samayn dadka qawaday ee kasoo dulbooday bimaa anzala allah ilahay wixii uu soo dejiyo ilaahay dadkan abuurtay kownka sameeyey iyaga yaqaanay maslaxadooda iyo dantoodii wixii kala waday ee aan isagu qolana ahayn caatifadina haynin cid u eexanayaana jirin ilaahay waxigaa soo dejiyey kuwa qawaday liiska daalimiinta ayay hormuudka kaga jiraan marka sidan intan oo dhanba kitaabkeenna qisaas ay u tahay ayuunbay towraadna ahayd in laysu qisaaso in laysu qisaaso qisaastuna sideedaba waxa ay tahay xuquuqda insaanku uu leeyahay waa awal lxuquuq xuquuq badan buu qofku leeyahay waxa ugu horeeya xaqu lxayaa inuu noolaado xuquuqda ayay ugu horeysa waa xaqu lmilkiya inuu wax yeesho xaqu tasaruf xaqu tacbiir ra'y in intoo xuquuq badan buu qofku leeyahay oo da islaamku u dhowro loo ilaaliyey dabcan xuduudeedana leh laakiin xaqa ugu horeeyaa ee loo dhowrayaa waa inuu noolaado loo damaanad qaado oon lagu dhugtamin ilaaqna la isaga dilin laakiin naftiisa ay noolaato ciddii cidi dishana waa la dili doonaa kii dilay annafsa binnafsi marka ishiina iyo ishii kale iyo xubnahan kale ee markaa la socda midkan dee qofkan oo waxaan geystay isagana intii unbaa lagu samayn doonaa haddii aada silanaato waxkaasi noqdaan marka aayadda la sheegayo runtii waa lagu soo hayaa laakiin inaad raajacdo ayaad mudan tahay hadaad aragto qofkao kan dambe uun hadal haya oo u doodaya kan dambe ee daalinka ah oo la ishiisaa wanaagsan dhallinyaray tahay kadaa bay tahay in la daayay mudanta oo kii hore aada u hadli weydo waad ka dhacday inaad dib usoo noqotaa mudanta kii hore miyaanu insaan ahayn miyaanu isagu isaga la mid ahayn miyaanu islaam ahayn laakiin balka hore sidiisii haddii aada noqotona maxaa lagaa yeeli doonaa adigana marka cumuuman sidaasuu nabiguna fuliyey calayhi salaatu wasalaam saasuu fuliyey inay yaro ari la joogtaan yahuudi dhagaxa uu kaga dhuftay madaxa dhagax bay barkanayd mid kale unbuu saaro buu bashaaqiyey isaga ina intu soo qabtu dhagaxu barkiyo buu bashaaqiyey un hada wasalaam walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah ilaahay wuxuu leeyahay xuduuddaa fuliyi oo jamacnaha lagu soo ururiyo daawado isag taaga naxariisinaya idin qaban wax naxariisoo ku qabtaan ayuu jiri waa xer ciqaabeed sidiisa lagu fulinayo dadku uu ku kala hadhayo anas edadii ayaa inan ka riday ilig kolkaasaa dabeedna ay qoladii yidhaahdeen inantu ahayda naloo qisaaso anasna wuxuu leeyahy maya inantaa edaday iligeeda la qisaasi maayo war anaso waa la qisaasayaa buu nebigu i anas waa dee ninkii aada garanaysa toban sano nebiga u shaqaynaya calayhi salaatu wasalaam ee u dadaalaya gacantiisa midig aha ma jiro xokayn buu yahay iyo waa ka agdhow yahay iyo madaxtooyadu ku jiraa ma taqaano dabeedna markuu nebigu ku celceliyey anas waa dhaartay oo dee si ay ka ahaysa kolkaasaa dabeedna ay raalli noqdeen qoladii way yidhaahdeen waaye magbaabaanu qaadanba cumuuman nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau yihi addoommaha ilaahay awliya ka mid a haddii uu dhaarto dhaartiisa ilaahay u hirgelinayo ninkani uu dhaarto dhaartiisa ilahay waa u hirgelinay waljuruuxa qisaasun bayn inta kale waa iska macruuf oo dee sankii meel laga gooyaa buu yeelanayaa dhegtii meel laga gooyo iligii si loo fujiyo dhakhtarka ilkaha saarun baa ayarun kasoo siibaya un warkuu u dhamaaday hal qodobna uu ugu dhufan doonaa aljuruuxa qisaas unbaa qayd laga dabageynaya oo macnuhu waxa weeyaan nabaradoo dhan ma ahee waa nabarkii qisaasi ay ka suurowdo sida xubnahoo kale matalan haddii qofkii dhudhunka uu ka jaro ama boodada uu ka jaro waxaa laga jarayaa jilibka ayaa laga jaraya intan dambe ee boodada ku hadhayna isaga u hadhay waa loo qiimeynaya liannahu meelaha lafaha dhaadheer had iyo jeer haddii la istidhaado qisaasa way falfaliidhmaysa ama way baahaysaa waxaan bidabd intii uu geystay in la eg ayaa laga baqayaa in la geyn kari waayo dabeedna xalka ka horeysa mifsalka ee xubinka ah ayaa laga saaraya qofku karaamo wuxuu leeyahay intuu iskaraameeyo kolse hadduu kasoo dulboodo kaawada loo dhigaya lagu joojinaya waa tan ilaahay baa waxau ihi waqafaynaa calaa aahaarihim ambiyadaa raadkooda waxaanu dabagelinay biciise bni maryam ciiseina maryam aha musadiqan isagaoo rumaynaya limaa bayna yadayhi kii ka horreeyo min atawraati tawraaddii ka horreysay waa rumaynaya ciisana calayhi salaam oo rasuul rusushii ka horreysay iyo kutubtii ka horreysay beeninaya ma jirin wa aataynaahu linjiil ciise bnu maryama kitaabka injiil baanu siinay fiihi hudan wa nuur isagana hanuun iyo nuur baa ku sugnaa intii aan la halqafin ee aan laga dhigin qaybo kala duduwan wa musadiqan isaga oo rumaynaya kitaabkaasi limaa bayna yadayhi min atawraa waa injiil bay sifowta hudan waa hanuun buu ahaa ومصدقا حاله لما بين يديه من التوراة كتابك كهرية التوراة هو وافقتنا وهدى بها كتاب وموعظة إيوان للمتقين ذاتك إلهي كعبتنا كتابك صفات كاية المامها صولها لقد بين شغان ميل مريان لقرنين وليحكم أهل الإنجيل وقرأ إيضنا مركا لامت الله ملعلا إن قنيت وآتيناه الإنجيل بانصينا يسوى كتابك سلاء إيه سلاء إيه سلاء liyaxkuma ahlu linjiili bimaa anzala allahu fiihi qolada injiil ehelka u ahayd kitaabkaa dhexdiisa axkaamta ilaahay uu ku soo dejiyo si ay isugu xukumaan sideennan inoo dhigan misxafka haddii la akriya calaa ariiqati xabs waxa weeye waliyaxkum waa amar wey ha isku xukumeen ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihi qoladii injiil la siiyey ha isku xukumeen saasaana ilaahay uu faray wakhtigaas waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika kuwaas hum ulfaasiquun iyaga uunbaa faasiqiina faasiq haddii aada doonaysa meel kale ood ugu dhooftaa ma jiree ka diinlaawaha ahun eeg iyo dadka qawada ilaahay qur-aankiisa iyo sunnadiisa dadkaasunbaa faasiqiina faasiqna waxa weeye qof fogaaday alla ka fogaaday wey waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq waxaanu kugu soo dejinnay nebi maxamedo qur-aanka xaq ayaanu ku soo dejinnay baatil ma jiro isweydaarna ma jiro musadiqan isaguna qur-aankani waxa u rumaynayaa limaa bayna yadayhi kutubtii ka horreeyey kii ka horreeyo min alkitaab ashaa jinsiye ah ay ilkutub kutubtii ka horreysay tawraad iyo injiil qur-aanku waa u rumaynayaa isku dhanna way ujeedaan ومهيمنا عليه وانو إلالينيا هيمنا الشيء شيء جيبو هيغن كل نقضي oo indhaha uu ku qabto uu istultaago uu kooray wey marka kitaabkan markuu kutubtii hore koobo isaga ayaa ah ka saamaynaya isaga ayaa ah ka siyaadada leh ee maanta la raacayo ee ciddii wax ku hogaaminaysaaba ay raacayso marka kutubta hore waa la rumaynaya laakiin ka lagu camal falaya waa kan sidaa ilaahayba uu tilmaamay muhaymina waxaa lagu macnaynaya naasikhan calayhi cala alkutub kutubta hore wuu nasakhay sidaa darteed buu nabigu ka cadhooday calayhi salaatu wasalaam maruu cumar u yimid oo uri ninin aanu dee gacal nahay oo xagga hooyada ay ka wada ahaayeen baa la yidhaahaa ayaa tawraad waxay ga sheeg sheegay bal makuu bandhiga u xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa waa kiin cumarna dee dhanka kale u rogee nabiga soo dhaweeye lahaa radiitu billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamedin rasuula wa farxay nebigu calayhi salaatu marka wax looga baahan yahay kutubtooda la egeegayaa ma jiro qisooyinna ugama baahnin waxaynu ka raajacaynana ma jiro faxkum baynahum bimaa anzala allah qur-aankan ilaahay uu kugu soo dejiyey mar hadduu muhaymin yahay nebi maxamedo ku kala xukun dadka walaa tattabica raacin ahwaa'ahum rabitaankooda camaa jaaaka min alxaq taarikan adoo ka tegaya camaa jaaaka min alxaq ama mucridan adoo kasii jeedsanaya camaa jaaaka min alxaq waxa weeye haddii aad isaga ka baydho kitaabkan wixii kalunbaad raacday ee dadkaasi ay wataan nebigana calayhi salaatu wasalaam arrintani dee waa duqdii dadka loo tumayo isagu hormuudunbuu u yahay laakiin wixii loo ogolaan waayo cid kale looma saamix likullin ummad kasta likullin qolo kasta jacalnaa waxaanu u yeelnay oo minkum idinka idinka mida ilmo bani aadam oo shircatan wa minhaajan jid iyo sharci nidaam iyo kitaab ay raacaan shircadi iyo minhaajku waa wadooyinka waafige waasice la maro aan wadiiqooyinka qalqallooco ahayn baa la yidhaha shircatan wa minhaajan marka wadaweyn oo waasica oo ummaddu u siman tahay oon qawad lahayn ayaan u jeexnay oo sharci ilaahaya walow shaa allahu rabbi hadduu doonayo la jacalakum ummatan waaxida ummad keliyuu idinka dhigi lahaa oo rasuul keliya loo soo wada diro amaba isku dhan keliya ujeedo fikradoodii iyo iimaankoodu isku wada mid walaakin liyabluwakum facala dalik saasuu sameeye u idin kala duduway liyabluwakum si idinku imtixaano fiima aataakum wixii idin siiye ilahay waxiganu idin siiyey cid raacda iyo cid khilaafta si dadkii loo eego ayaa dadkii laga dhigay kuwo kala duwan walaa yazaaluuna mukhtalifiin oo qaybo kala duwana fastabiqu lkhayraat buu ilahay khayrka ha loo tartamo ilahay wuu idin imtixaanaya kitaabka la soo dejiyey iyo rasuulka la soo diray iyo takaaliifta atakaaliif asharciya waajibaadka layna saaray intaba tartan baynu ku jirnaa waa ku imtixaananahay fastabiqu lkhayraat hala kala dheereeyo ila allahi marjicukum ilaahay xaggiisu ahaaday halkaa u noqonaysaan jamiican idinkoo dhan ummad yahay fa yunabiukum wuxuu idin sharxi oo idinka warrami doonaa idinka xisaabin bimaa shaygii kuntum fiihi takhtalifuun aa isku diidanaydeen ayaa ilaahay idinka xisaabinaya kanaa xaqaha kanaa baatilha kanaa jannale kanaa naarle warkuu cadaan waanixkum ku kala xukun nebi maxamed oo baynahum dhexdooda bimaa anzala allah shayga ilaahay uu kugu soo dejiyey waa kaas wey oo kala doonay diinta la doonayo inay caalamka oo dhan saydaraysay saamaysay siyaada iyo hogaaminta yeelato waa kan liyudhirahu cala addiini kulli si diinaha kale oo dhan ay uga sarrayso ayaa ilaahay uu doonaya bimaa anzala allah marka dadka muslimiinta ahay qiyaadada caalamka ay yeeshaan iyo hogaaminteeda islaamka iyaday ku xukumayaan gaalkana iyadaa lagu xukumayaa mid walba walaa tattabica ahwaa'ahum rabitaankooda ha raacin labadaasaa nasku mar walba uu isku ladhaya waxyiga isku xukun oo dadka ku xukun hawadana iska ilaali ogabe waa diin iyo diin la-aan wax u dhexeeya ma jiro waxdanhum waxaad ka digtoonaataa aada ka feejignootaa an yaftinuuka inay kaa ibtileeyaan can bacdi maa anzala allahu ilayk waxyigu ilaahay kugu soo dejiyey qaarkii maleekada barhkii baa layihi yaanay naga ibtilayn barhkii oo weliba intii lafdhabar tahayda siyaasadii iyo xuduuddii iyo xeer ciqaabeedka iyo xidhiirkii caalamiga iyo ummaddu wixii ay ummad ku noqon lahayd oo dhan dadkan waa laga fitneeyey taa ilaahay ui ka feejignaadabaa dhacday markaasaa la yidhi dhanna iska haysta dhanna iska daaya oo dhan halka iska dhigoo masaajidka iska taallo maktabadaha taallo laakiin intaasun maxkamaduha kaga dhaqmeen nidaamka dhaqaalaha laga qaato nidaamka hogaamiyeed kadaa taasaa ka dhacday waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzala ila ta dhacaysa iyo ta dhici doontaba ilahay wuu sii ogaa war la iska ilaaliyo qaarkii diinta marka in laga afeeyo halkaa waxaad ka aragtay waa juzun laa yatajaza kitaabka samaawiga waa qayb wada socotoon kala hadhayn fain tawallow haddii ay jeedsadaan faclam waxaa ogaataan annamaa yuriidu allahu in ilaahay uu doonayo an yusiibahum inuu ku halaago bibacdi dunuubihim dunuubtooda qaarkood hadday cagadhigan waayaan ay sii jeestaan ay diinta ilaahay ka dhaqaasiyaan dembi baa ka dhacay iyo jariimade dembigaa qaarkii intuu ilaahay ka dhaafo ama uu ka daayo ama uu dibdhiga mooyaane qaarkii ayaa ilaahay uu ku halaagaya cuqubadooda loo soo dadejinaya wa ina kasiiran min annaasi in badan oo dadka ka mid ihi buu ilahay yihi lafaasiquuna isagaa ogoo inoo sharxaya ilahay in badan dadka intooda badani waa faasiqiin idan markaa xukmu laglabiya lilcaalam caalamku xagga uu u badan yahay iyo dad baa waxu badan dhinacbaa loo badan yahay lama daliishado lama daliishado marka diin ilahay ay marka kitaab iyo waxay samaawi uu jiro ee nas sariixaho saxiixii uu taagan yahay cod aqlabiyada lama eego xagganaa loo badan yahayna lama yidhaahdo laakiin waxaa taasi ay iman kartaa marka wax sharciga iyo nasahoo la khilaafaya aanu jirin ayay iman kartaa marka waina kaiira min annaasi lafaasiquun waa daabica iyo muuqaalka meeshan aynu joognaa ay leedahay way adduunyada ilahay wuxu dhaha fa xukma aljaahiliyati yabquun waa la idin weydiiyo hab su-aaleed baa loo soo dhigay dad yahow ka garaaba oo ka jawaaba oo afa xukma aljaahiliya ma jaahiliyada xukunkeeda iyo xeerkeeda yabquuna doonayaan dadku waman axsanu min allah ilaahay ayaa ka wanaag badan xukman nidaam samaawi ahoo uu simey dadka u keenay xukunkoo liqowmin yuuqinuun u sugnaaday dad yaqiininaya o rumaynaya marka halkaa waxa aad ka arag oo nasku ina baraya imaa sharcu llahi wa ima aljaahiliya wax udhaxeeyaaba ma jiraba labadaa in diinta ilaahay la raaco iyo in la raaco un maxay jaahiliyada jaahiliyada halkaa nasku wuxuu inoo caddeeyey inaanay ahayn un casrigii nebigu uu ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam ean islaam jirin laakiin mar wal oo dadku diin la-aan ay ku dhacaan oo waxay samaawiya aanay raacaynin laa yazaalu nnaas fii jaahiliya waa musalax aada u cajiib ahoo qur-aanku ina baraya iyo sunnaha oo qur-aanku uu jideeye weeyaan wa xamiyata aljaahiliya yadunuuna billahi kayra alxaqi danna aljaahiliya afa xukma aljaahiliya aljaahiliya waa dadkii oo loo nisbeeyey jahli iyo dhaqan jaahili iyo sibqadaa noocaasa qaatay sibqat allahi bay ka tegeen markaasay jaahiliya qaatay taasina waxa weeye xukmu lbashari lilbashar aw cibaadatu lbashari lilbashar waa bani aadamkii oo iscaabuda uun maa ashbahaha maxaa ka shabahid badan marka ay tacriifinayaan culimada siyaasadda baasha dimuqraadiyadda ayaa waxay idhaahdaan waa dee iyaga lafdigooduba siday kuwa ay kasoo fusheen nidaam ka dhigtay u cabiraane waa xukmu shacbi lishacbi dadkoon ilaahay xukumina iyagu isxukumo oo nidaamka isu jidaya kii ilahay intay ka maarmaan maxaynu u badannahay waxaa waxaasi wuxuu doonayaba ha ahaadaba xaaraan kasta iyo foolxumo kasta ha ahaado raggoo la yidhahdo waa la guursanaya ha ahaado sinadaa xalaal ha la yidhaahdo khamrigaa xalaal ha la yidhahdo ribadaa xalaal ha la yidhahdo waxaynu aragnay dee baarlamaanada caalamku waktigan baasgareeyaan waa wa waxa weeyaan waa xukmu lbashar lilbashar maxay u badan yihiinuun ilaah la caabuday iyo diintoona yaan loo eegina waxaa aynu xukunne waxoodun ha loo fuliyo bas afa xukma aljaahiliyati yalquun su-aashaasaa taallo oo ilaahay ummadda weydiiyey ilaahayna cidi kama xukum wanaagsana ciddii aan qawadayna yaqiinsan liqowmin yuuqinuun yaa ayuha aladiina aamanuu marka haddaba xukmuljaahiliya maxaa keena markaynu eegno maqrada hore iyo todambe ama aayaadka hore iyo todambe munaasabada ka dhaxaysa xukmuljaahiliya inay dadku raacaan waxa keena iyaga oo wilaayadii ilaahay ka baxo wilaayada kufaarta u baydha oo garabsigii ilaahay garabsanaya inay gargaar ka doonayeen ay raali gelinayeen intay iska weydaartaan gaalo waxmooda gaalo ilaahay iyo awliyadiisi iyo rusushiisiiba dadku way kasoo dulboodeenoo shaydaan iyo kufaar kala duwanoo noocyo leh ayay waxmoodeen waxna ka dhagaysteen taasaa waxay keentaa dadku inay ilaahay sharcigiisa ka tagaanoo dabeetana ay jaahiliyada waxmoodaan yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilahay dadka mu'miniinta ah laa tattakidu lyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaaraha ka dhiganina awliyaa kuwa saaxiib ah kuwa gacal iyo xigta iyo sokeeya ha ka dhiganina bacduhum awliyaau bacd qaarkoodba kuwa kale weli u yihi waa run wey waa adigaa arkaya maanta oo marka ay islaam noqoto qoladay doonaysaba ahaatee meeshay doonaysaba qaaradaha adduunyada ha ka deganaatee waxa midoobaya oo iskaashanaya yuhuudda iyo nasaarada iyo booliiska iyo shuuciyadda intoo dhamiba markaa china iyo ruusiya iyo amrica iyo oroba markaa way midaysan yihin foodka dhan bay kaga wada ridayaan tan iminka aada arkaysa ee la isku haysto ee laleeyahay qaar baa diidan dagaalka mabda-iyan looma diidana laakiin waxa loo diidan yahay dee waa ruux iga sii meesha haddii la boobayo la halqafayo dee aniguna ceelasha qaar baan leeyahay marka la dhoobo qaadayo ilaa aad intaa iga ogolaato waxna dee fiitoodaan saarayaa ku ogolaan maayo inaad meeshan keligaa ku amarku taaglayso aad ka shaahaysa maya ma indhan la ii ogolaado ama qaybtaa la siiya sidaa la igu cayina intaynaan gelin ka hor marka ama waan ku fasixi ama waan ku raaci laakiin mabda-iyan wixii markaa waxyeelaha loo geysanayo dad islaama waxay ka taagan yihin lugtaana lug hadhaydheh waa wax kasii hadhaya u arkayaan ilaahay baa waxau ihi waman yatawalahu minkum ka idinka mida iyaga saaxiib iyo gacal ka dhigta fa innahu minhum iyagu ka mid yahay ogaada iyaga ayuunbuu ku biiray adduunyaduu la macya aakhirana waa la mac naartana wuu la gelaya ina allaha laa yahdi alqawma alaalimiin dad dulmi falayaalana ilaahay ma hanuuniyo ma hanuuniyo hadduu qofku heerkaa gaadhay oo gaal uu gacal ka dhigtay sokeeyanimadiisa iyo sir usheegiisa iyo saaxiibtinimadiisa iyo diin wax ka digaysa iyo sharci moodidiisa iyo taxaalufkiisa iyo kol hadduu heerkaa maraya wilaayadaa waxaasoo dhan keenaysa alwalaa walbaraa marar badan baynu ka hadalne waxa weeye xaqii dadka muslimiinta ay isku lahaayeen oo dhankan kale loo qaloociyo qofkaas iyagu ka mid yahay baa ilahay wey waa laga faani jiray laakiin laguma faani jirin halka iminka jinsiyadooda in la haysto isla markaana xidhiidhkooda la leeyay isla markaana raali noqoshooda la haysto halka lagu faanayo maanta waa laga faani jiray waman yatawalahu minkum fa innahu min ilaahay baa yidhi fatara aladiina fii quluubihim marad qof yow lala hadlayaa waxaad arkaysaa kuwa qalbigooda cudurku uu ku sugan yahay yusaaricuuna fiihim ay fii muwaalaatihim waxay u degdegayaan iyaga xidhiidhintooda yaquuluuna waxay odhanayaan marka la ydhaa wargaalada maxaa uga dhammaan laadiina idinku salliday waay waxay ku jawaabayaan nakshaa dee waxaanu ka cabsanayna an tusiibanaa daa'ira inay dee balaayada wareegaysa lagu dhacdo balaayadii bay u qaateen inay iyagu hayaan ilaahayna way iska ilaaween dee in cunaqabatayni nagu dhacdo oo caalamku na soo eegi waayo oonu cidla yuurubsaan nanu ka baqaynaa dabeedna waa iscaalami garaynaynaa facasa allaahu rabbi waxa uu u dhow yahay baa ilaahay uhi xaqiiqo wuxuu ku yihi an yaatiya bilfatxi inuu furitaan keeno oo waxaan alla waxaan isku adkaaday uu kala wada furo ila isagaa gacanta ku haya caalamka aw amrin min cindi ama arin xaggiisa ka ahaaday uu keeno oo dad kale uu soo saaro kuwana uu halaago way badantay qaar la eegayo indhaha loo taagayaa la waayayba oo hawada ka baxay oo amrin min cindi arin kale inuu keeno waa biyadihi lmulku yuqalibuhu kayfa yashaa iyagu ma hayaana ilaahayba hayo dhanku doono udhigaya fayusbixuu dabeetana munaafiqiintu waxay noqon doonaan calaa maa asaruu wixii ay qarsanayeen fii anfusihim ku qarsanayeen naadimiina kuwa ka murugooda markaasay isciilkaambiye farta dhexda ka qariini doonaan oy odhan doonaan war baladan meel ay ku dambeeyeenba la garan waayey maxaa inala xidhiidhiyey wayaquulu aladiina aamanuu waxay odhanayaan oy odhan doonaan dadka mu'miniinta ahi markay sidaa u guulaystaane munaafiqi iyo gaal isla jabo ahaa-ulaai kuwani aladiina kuwii miyaa aqsamuu billaahi ilaahay ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda halkii u dambaysay iyagoon waxba la harin innahum la macakum inay idinla jiraan kuwii ku dhaartay dhaarahooda halkii ugu adkayd yaanay noocan ahayn meesha soo taagan imika xabidat acmaaluhum camaladoodii way bureen fa asbaxuu khaasiriin kuwa guuldaraystay bay noqdeen mu'miniintaas sidaa odhan doona goor bay mu'miniinteena ereygan odhanaya waxay odhanayaan gaal markuu jabuu islaam guulaysto waxay odhan doonaan maalinka qiyaamaha marka ilaahay laysa soo hortaago ee dad kala baxo yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilaahay wy balaayaadkan aynu u fiirsano dadka ilaahay rumeeyayow baa ilaahay u yeedhaya waynu jecella inaynu noqono waana ilaahayna waynu ka baryaynaa inuu iimaanka inoo hagaajiyo man yartadda baa ilahay uhi qofka ka laabta ee minkum idinka idinka mida can diinihi qofka diintiisa ka laabta ee qawada ee ka janjeersada fasawfa ya'ti illaahu biqowm jawaabtii waa xadsanti daliilna waxa u a ficilkan falaa yaduru allaha shay-an ilaahay waxba kuma dhibayo sababtuna waxay tihi sawfa ya'ti allaahu biqowmin hadhow baa ilaahay uu qolo keeni yuxibuhum ilaahay uu jecelyi wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel adilatin dabacsan cala almu'miniin dadka alla rumeeya u dabacsan acizatin ku qallafsan oo ku kakan oo ku adag cala alkaafiriina gaalada garabka dabacda sanna awliyada ilaahay bay kula dhaqmaan garabka adagna calowga ilaahay yujaahiduuna fii sabiili illaah waxyaabuu ilaahay ku jeclaado ilaahay jidkiisa xaqaabay ku dagaalamayaan walaa yakhaafuuna lawmata laaim walaa yakhaafuuna kama cabsanayaan lawmata laa'imin mid wax canaananaya canaantii iyo mid wax ceebaynaya iyo mid warbaahinaya iyo mid wax ka sheegaya midnaba midnaba kama baqanayaan daalika baa ilahay uhi intaasoo qof isugu hagaagta qofkaasoo ilaahay iimaanka waafajiyo oo uu ku jeclaado oo islaam jeclaado u dabacsan oo gaal ku adagoo la jihaaday oo aan cid u joojinaynin daalika ismu ishaaraha intaasoo dhan wey fadlullaahi waa dheeraad ilaahay oo yuutiihi man yashaa cidduu doono ilaahay uu siinaya dadma wada dareensaneen wallahu waasicun calayim ilaahaybaa arsaaqadiisa iyo awooddiisu ballaaran tahay wax walbana ogsoon oo ka warhaya aayaddu markay soo degtay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa la yidhi waa kuwamoo salmaan alfarisi yuu yihi haadaa wa qawm waa kan iyo qoladiisa haddii ay markaa qolo gaara uu nebigu tilmaamay mar walba ciddii wasfigan iyo tilmaantan sidataa naska waa lagu fasirayaa nasku wuu caam yeelayaa un muwaasafaadka iyo tilmaamaha mu'miniinta waa kuwaa wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka warramayay maalinka qiyaamaha su-aal adag inay ku imanayso qofka isaga oo ficil iyo qowlba xaq ku ayidi kara ka gaabsada ilaahay waxa uu leeyahay halkaa kelmad baad ku lahayd waxna waad ka tari karaysa maxaad u odhan weydaad uga gaabsada hebellaad ka cabsanaysa xadiis sugan baa saad macnaha tilmaamaya ilaahay baa ummaddan dhiiri geliyey mishiinkana u adkaynaya iyo mooralka oo waxa uu yidhi innamaa waliyukum allahu warasuuluhu waaladiina aamanuu inamaa waliyukum allahu inamaa adaatu xasrin tufiidu macnaa maa wailaa warkoo lasoo ururinayo oon meel kale marayn wey inamaa waliyukum allah ka gacalka idin ee garabka idin ee idin garab taagani waa ilaahay iyo wa rasuuluhu nebigiisa iyo waladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta ah intaa tirsada baa ilaahay alladiina mu'miniintaasoo kuwa wax idin tarayaa la idiin sheegayaaye yuqiimuuna asalaata cibaadada oogaya salaada la idhaahdo wa yuutuuna azakaata bay quudhayaanay dhiibayaan wahum raakicuun ilaahay bay u rukuucsan yihiin oo fooda ay dhulka ugu hayaan dadkaasaa waxtar ah wey dadka camal iyo cilmi israaciyey iyo caqiido wanaagsan waa kuwa mu'miniinta aad tirsanaysaan awliyada idiinah waman yatawalla allaha qofka ilaahay weli ka dhigta ama ummadda ilaahay weli ka dhigata wa rasuulahu weli ka dhigata nebi maxamed iyo waladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta awliye ka dhigta fa ulaa'ika xisbullah kuwaasi waa ilaahay xisbigiisa jawaabta ayaa uu tusinaya madkuurkani maxduufkuu tusinaya faina xisba allah ilaahay xisbigiisana ogaada hum lhaalibuun iyaga unbaa gacan sareeya oo guulaysanaya dad waxay doonaanba ha sheegeen saasaa ilahay ui tabaaraka wa tacaala markaa aada leedahay awliyo ha eeginuun oday xabaalan oo quufla dhintae oo la siyaarto oo laydh lagu shido laakiin waxaa adeegtaa muwaasafaadkan iyo tilmaamahan iyo mawaaqiftan dad kale baa ilahay awliya ku tilmaamay adiga laftaaduna haddii aad kuwan ka mid tahay fa anta min awliyaa illaah markaad cid gaara awliyada ilaahay ku koobto qur-aankiina sidan uu ku sheegayo awliyada ilaahay adiguna xaggaad ku biiraysa ila wax udhexeeyaa ma jiro awliyaa shaydaan wa awliyaa ullah iyobaynu nahay awliyaa ullah dee awliyaa ullahi haddaynu iska reebna xaggaynu ukacaynaa dad dhintay inaynu ku gaar yeelo awliyada ilaahay waa kaa nasku tilmaamaya mar walbaynu arkayno aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu markuu ilaahay wilaayadii dhabta ahayd awliyaa raxmaan kolkuu inagu akiday ayaa dabeetana awliyaa shaydaan uu inooga digaya ama muwaalaat lkufaari washayaaiin yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii aan la rumeeyo la idiin baaq ee baaqa ilaahay dhagaysta laa tattakhiduuha ka dhiganina aladiina kuwii ittakhaduu ka dhigtay diinakum diintiinii kuwa ka dhigtay husuwan wax lagu ciyaaro iyo walaciban wax lagu dheeldheelo oo min aladiina kuwii kamida uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin la siiyey oo yuhuud iyo nasaaro ah iyo walkufaara gaaladaba ka mid a kuwa ha ka dhiganina maxay awliyaa kuwa awliyaa ha ka dhiganina kuwa intan oo balaayo iyo intan oo shar ah isku daray godobta intan la egna ilaahay ka galay kuwa haystaba taagina muwaalaata samaynina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu haka dhiganina kuwa sidaasa awliyaa haka dhiganina diintiinii waa ciyaar bay la tahay gaal noocyadiisa kala duwan weeyaan waataquu llah in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysantihiin ilaahay ka cabsada baa ilahay u leeyay in badan baanaynu soo tilmaanay hunaaka farqun bayna almuwaalaati والمعاملة الحسنة إنه فرق أدحي موالاتك هي معاملة وناك معاملة وناكسن قفك مسلم كاهي نمورة يتصال كيه قال يا إسلام بو كلا دقمية وقال كأخلاق وناكسن بو كلا دقمية أمان كلا دقمية بلن توفو أو فيها بو كلا دقمية وحي سأوليه هاي الله حكومة أيو كلا دقمية معاملة وناكسن استقال لك قطيانية قفك مؤمنك قال كان حقي سالتيني laakiin tan khatarta badan ee lagu iinaanbeelayo ee ilaahay uu ka digayaa waxa weeye iyagiioo diin la moodo iyagii oo marka gaala iyo islaam ay sayaan gaalada la raaco iyagii oo sirtii loo sheego dadka muslimiinta ah iyagii oo la garabsado waxa faraha badan ee dee dadka muslimiinta xuquuqda ah ee ka dhexeeya xaqulmuslim cala muslim oo iyaga la siiyo si kooban waxaa kuugu sheegaya aayaadka ku sugan suuratu lmumtaxina سورة لا تتخذ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين حاكو حقا انت أصوى معاملة ونأكسنا هتيا لغفرين أرسل ميس ولغو فسحي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وإذا ناديتم با إلهي ولي نداقي آذان كان وهلك كليها لغشة سقال يطبن كي حكونا إلا قارهيد بكمديها آذان كسورة كليها حستويضا وإذا ناديتم إلى الصلاة مركز الصلاة يسوي آذان سورة هي معنا جمعة إذا ندي للصلاة مركز الصلاة يسوي آذان لا آذامه اتخذوها وحي كدقنيان هزوا ولعبا لبدا السنة في إسرائيل مر والبا هزوا ولعبا husuwan bilaa macna iyo walla ciidan dheeldheer miyuusiga kala wanaagsan daalika buu ilahay yidhi kaas wuxuu u dhacay biannahum qowm laa yacqiluun waa qolyo aan waxba garanayn caqli ma jiro baaba wey iyagoo caqli ha sheegteene laakiin kol hadday cibaadadii ilahay halkaa ka taagan yihin maya qul waxaa tidhaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyayow hal tanqimuuna mina maa tanqimuuna mina annaga naguma nacaysaan ilaa an aamanaa billaah inaanu ilaahay rumaynay baa nagu nacdeen iyo wamaa unzila ilaynaa qur-aankanna lagu soo dejiyey iyo wamaa unzila min qabl kitaabkan ka hor kutubtii la soo dejiyo aanu wada rumaysannahay intaa waa nagu nacdeen diinta ilaahay oo aanu raacniyo iimaan dhammaystiran oo aanu la nimi baa nagu nacdeen ashahaadada iyo iimaanka wanaagsan baana lagu haystaa kiis noo ah wa ana akarakum faasiquun intiina badanoo ilaahay ka fogaaday taana waa nagu nacdeen oo qof faasiqihi dee qof caadila ama muiic ahoo caadila ma ogola na way iska soo horjeedaan labadaa arrimood wixii wanaagsanaana waa nagu eedays wixii xumaana waa ku tilmaamanta waa ta laysku hayste mushkiladda halkaas bay ka taaganta aslulcadaawa waa taa wey qul waxaa tidhaa nebi maxamedow hal unabiukum ma idiin waramaa bisharin min dalik waxa aad samayseena lasoo sheegay balaayada ah wax kasii balaayo badan masuubatan xagga cuqubada cinda allahi ilaahay agtiisa masuubatan abaalmarinta iyo cuqubada dhici doonta kaa hore ee sheegteen wax kasii cuquba iyo balaayo badan ilaahay agtiisa ma idiin sheega taa inoo sheeg wey man lacanahu llahu masuubatu man lacanahu llah qofka ilaahay uu nacdalay abaalmarinta la marin doono taasaa kasii daran ka horeba ilaahay baa nacdalay ka abaalmarintiisa way kasii daranta waqadiba calayhi wuu u cadhooday وجعل منهم قاركود وحا وكيلا القردة الضائر والخنازير إيا الضعفار وعبد الطاغوت إيا طاغوت ككوا عابده هيا بنا وقروي السبعية الصغنية يضنا وعبد الطاغوت مركوا اسم وي مضافية مضاف إليه وحو كدقي القردة بو كدقي والخنازير بو كدقي وعبد الطاغوت بو كدقي عابد يال طاغوت كعابده أما وعبد الطاقوت سيدان إنه قرآن آيات طاقوت كان عابدي كاسا أقول بلايات بضب انتو طاقوت كده ما واي او الشيطان إيا الشهوات إيا الشرك إيا شبهه وعاشين ككوضا كعيين تشغى كدك أيا ضبيتنا إلهي نسقي أو سلوني سجنا كدك ضفري دايرو كدك أولئك شر المكان كوا سوا كوا ميلتوكسي أوليت وأضلوا عن سواء السبيل jidkii toosnaana aad bay uga anbadeen baa ilaahay kuwa waxba hamoodina waydaa jaa-uukum markay idin yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa ashhaadana ogaada yuhuud baa odhan jira oo nasaara odhan jirta oo munaafiqiintii mushrikiinta carabeed baa odhan jirayoo si ay wax ugu helaanoo si ay isaga bufteeyaan sharka dadka ee dhibka dadka muslimiinta ah inaan ciqaab la marin oo aamanaa bay oran jireen waxba dhib lama laha gaalka aan waxba rumaysan inuu ashaad kol uu ku ashaadanaya kol la xaggan uu ka soo jeeda dhan walba uu riday waqad dakhaluu bilkufr gaalnimo iyagoo ku dheehan bay kusoo galeen wahum qad kharajuu bihi wahum iyagu qad kharajuu way baxeen bihi ay bilkufri gaalnimay la baxeen gaalnimay la soo galeen gaalnimona way la baxeen gaalnimadaasaa ka dhab ah لكن آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين marka arrinku afka maaha laakiin waa shayga qalbiga ku sugmay munaafiqiin badan baa jira ee khuduu xidrakum weey wallahu aclamu ilaahay waxa ogaanaya bima kaanuu yaktumuun waxa ay qarinayaan isagaa ogaanaya asraarta ilaahay wuu ogsoon yahay waxba ilaahay kama qarsoomaan marka qur-aanku waxyaabaha cajaa'ib ku leeyahay ka mid tahay in uu shayga damiirka ku sugan ayuu uga waramayaa shayga dee waaqica ku sugan ee muuqanaya isku sibuu uga warramaya marka intaasoo waa dhan waxaad arkaysa digniinaha ilaahay uu bixinaya tabaaraka wa tacaala dad buu ilaahay ina barayaa dad buu ina barayaa tilmaamuu bixinayaa taariikhduu dib uxusayaa in badanna nafku yuhuud iyo nasaaro ku nuxs dhowrka suuradood ee u dhaadheer qur-aanka yuhuud iyo nasaaro ayaad arkaysa taariikhdooda waa kuwa uu nebigu kadigu uhi latatabicuna sanana aladiina min qablikum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin wadaacan bidaacin xataa law dakhaluu juxra dabin ladahaltumuu war nimankaasa idin raadku uhi tallaabada iyo dhudhunka iyo taakada kolba siday isu waxu dhaqaatinayaanba idin ayay idin is odhan doontaan maansalugalayda godkeeda hadday daf idhaahdaanna way idin geli waa kuweebay asxaabtu idhaahdeen ma yuhuud iyo nasaara kuwaad ka digaysa man innaasu ilaa ulaaika wy dad kuwa kharibaysa kuwaasun maaha miyaanayna kharibin iminka halkay nala maraya meel walba way waaleen qof kastoo muslimi markuu gurigiisa joogo iyo markuu meheradiisa joogo iyo markuu dhoofayo iyagu ka fikirayaa caalamka wareerka iyo waalida ay qaasiyeen iyo fasaad wa taraa kasiira minhum in badanoo iyaga ka mid ah waxaad arkaysaa yusaaricuuna fi lismi waalcudwaan dembiga iyo xadgudubkay u degdegayaan wa aklihim usuxta iyo xaaraanta cunideeda labiisa maa kaanuu yacmaluun waxay samaynayaana shaqo u noqday aad u xun yahay lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuun kuwa dadka ilaahay ah ee camalka falayaa may u diidaan iyo walaxbaaru culimadoodu can qowlihim ulis hadalka dembiga ah ay odhanayaan may u diidaan wa aklihim usuxt xaaraanta ay cunayaanna may u diidaan eegdoorka culimaduna waa kaa culimmadu waa inaanay aamusin habraninee waa in wax la sheegaa ka sheegee dee waxayga fasirayana waa inaan lala yaabin oon la odhanin ninkani uu ka dhacsan yahay halka uu ka warramayo iyo halka maanta la isla marayaa way kala fogyihin haddaynu sidaa yeelamo waxba inoo soconayaba haddaad adaguna tidhaahda inkaari kugu dhacdo arrinkuna silanaa lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alisma wa aklihim usuxt may dadka u diidaan dadka culimada ee caamiliinta ahi dembiga iyo xaaraanta labiisa maa kaanuu yasnacuun baa ilaahay uhi culimaduna waxay sanceeyeen ay farsameeyeen baa xumaaday ogabay kaa hore yacmaluuna buu ahaa yasnacuuna waa ka sii daranba camalkiiyo suncada suncadaa sii daran kanaa sii dembi weynba isna ag fadhiistee yuurusaday ama laga saxeexdee haadun haya wa qaalat ilyahuud nimanka magaca la yidhaahdaa waxay yidhaaheen yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisa way xidhanta waa bakiil subxaana allah qullat aydiihim gacmahoodii baa la xidhay wa lucinuu bimaa qaaluu waxaana lagu nacdalay hadalka xune ay yidhaahdeen ilaahay bay bakiil ku sheegeen subxaana allah bal ka kaalay oo ilaahay bakiil maaha yadaahu mabsuudataani labadiisa gacmood way kala baxsan yihin waa laba gacmood oo uu leeyahay kuwa caalam cid kale toona makhluuq kale la mid ahayn lana catili maayo la diidi maayo lana shabihi maayo isaga ay u gaar yihiin yunfiqu kayfa yashaa siduu doono ayuu wax u bixiyaa waxba kuma adkaadaan isaga wala yaziidanna wuxuu u kordhin doonaa kahiiran minhum in badan oo iyaga ka mida maa unzila ilayka min rabbik qur-aankan xaggaaga lagaaga soo dejiyey wuxuu u kordhin doonaa duqyaanan wa kufran xadgudub iyo gaalnimo qur-aanku wuxuu kordhiyaa iimaan iyo cadaalad laakiin iyagaa markay dafireen duqyaanan wa kufran gaalnimo iyo kibir ka kororsaday markastuu qofku ka gaaloobo wuu sii durkaya alla wuxuu uhi waalqaynaa baynahum dhexdooda waxaanu dhignoonu ku tuurnay alcadaawata waalbaqdaaa colaad iyo nacaysiiyo ilaa yowmi alqiyaama ilaa dharaarta qiyaamaha yuhuud iyo nasaara ama xataa yuhuudda dhexdooda nasaarada dhexdooda nacaysiyahaasi wuu dhex yaalaa laakiin idinkayuu idin dhex mari oo idinku isku dhuubnaabay alla wuxuu ihi wuu inooga dhigay kulamaa markastoo awqaduu naaran dab ay soo shidaan lilxarbi dagaal ay usoo shidaan adfa'aha allah ilaahay baa baktiinaya waa bushaaro iyagu dabka way aloosayaanoo mar walba waa taa laleeyahy dagaal ha la saxeexee إلهي باك لا تورا يكون وحب الله ما يحرم ويسعون في الأرض فسادا دول كان فساد بين لسعون يانا وحوناك متلو أكتو ما يالو والله لا يحب المفسدين إلهي مفسدين تمتع على إذنكو هتعلانينا لو خطر بلانتها وحيد إلهي ونعيها دين لتعلانه والله أعلم